waxaa xalay ku geeriyooday magaalada hargeysa taliyihii guud ee ciidanka booliska somalilan sarreeyegaas cabdilaahi fadal iimaan warbixin abtes ku saabsan waxaa magaalada hargeysa kasoo diray wariyaha v o eda khadar maxamed cagulle allah u naxariistee waxaa ku geeriyooday cisbitaalka international ee magaalada hargeysa taliyihii guud ee ciidanka booliska somalilan sarreeyegaas cabdilaahi fadal iimaan cabdi xasan cismaan oo loo yaqaano cabdikiin ayaa waxay isku carruurahaayeen marxuumka waxaanan weydiiyey aqoontii uu u lahaa marxuum cabdilaahi fadal iimaan taliyihii ciidanka booliska somalilan allahu naxariisto cabdilaahi fadal iimaan cabdilaahi fadal iimaan waxaanu ku soo wada kornay meel ilaa yaraantayadii uuladii mar baa nala wada qoray sanadkii haa toddobaatankii isagu wuxuu galay jareer daawudana qudhac dheer intii waxbarashadee waanu soconay ilaa aanu dugsiga saree gacnidaax sanadkii labiyo siddeetankii ka wada baxnay saddexiyo siddeetankii shaqo qaran baanu hayn isla saddexiyo siddeetanka ayaanu ciidamada galnay sidaas ayaanu ilaa intaa wada soconnay waxaan markhaati uga ahay inuu ahaa addoon wanaagsan ilaahay hau naxariisto cabdilaahi fadal allah u naxariistay marxuum cabdilaahi fadal iimaan ayaa markii somalilan ay sheegtay inay gooni uga gaday soomaaliya inteeda kale kun iyo sagaal boqol iyo koob iyo sagaashankii ilaa iyo wakhtigan kamuu dhex bixin ciidamada booliska ee somalilan waa kan cabdi xasan cismaan cabdikiin oo tilmaamaya mas-uuliyadihii uu ka soo qabtay booliska taliyaha guud ka hor dee jegooyin badan buu ciidamada soo galay saldhiggan aynu joogno mar buu xukumi jiray iftin saldhigga guryasamo saldhigga dhexe markii dambena wuxuu noqday hogaanka howlaha boliiska markii dambena taliya ciidanka boliiska u noqday waxaan ilaahay uga baryaynaa in ilaahay naxariistii janno ka addoon wanaagsan buu ahaa ilaahay naxariistii jannaha siiyo wasiirka arrimaha gudaha somalilan maxamed kaahin axmed ayaa fariin tacsiya u diray guud ahaan ciidamada kala duwan ee somalilan inna lilaahi wa innaa ilaahi raajicuun waxaa cusbatalka hargeysa international ku geeriyooday taliyihii guud ee ciidamada qaranka boliiska somalilan sarreeyagaas cabdilaahi fadal iimaan ilaahay naxariistii jakanada ha ka waraabiyo waxaan ka tacsiyadaynayaa dhammaan qaranka somalilan madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan golaha dowladda wasiirada dhammaan ciidamada qaranka gaar ahaan ciidanka boliiska qaranka somalilan saraakiisha saraakiil ku-xigeenka dableyda iyo alifleyda iyaga iyo xaasaskooda iyo caruurtooda ayaan ka tacsiyadaynayaa qarankan wuu soo shaqeeyey howl badan buu usoo qabtay raggii ciidamada wax ka asaasay buu ahaa ilaahay naxariista jannada ha ka waraabiyo salaada duhur ayaa waxaa lagaga tukanayaa masaajidka sheekh mustafe waxaana duhurka lagu aasi doonaa xabaalaha masallaha ee magaalada hargeysa ilaahay naxariista jannada ha ka waraabiyo ilaahay ha u naxariistay marxuum cabdilaahi fadal iimaan waxa uu noqday taliyaha guud ee ciidanka booliska somalilan sanadkii labadii kun iyo labi iyo tobankii xilligaasi oo uu geeriyooday taliyihii ciidanka booliska somalilan ee wakhtigaasi marxuum maxamed sakadhi dubed waxaana marxuum cabdilaahi fadal iimaan uu kaga tegay adduunyada laba xaas iyo saddex iyo toban carruura marxuumka ayaa maanta la filayaa in lagu aaso xabaalaha masallaha ee koonfurta magaalada hargeysa khadar maxamed cakulle v o a hargeysa